soomaaliya waa dal ku jiray dagaalo sokeeye tan iyo sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xilligaasi oo ay burburtay dowladii dhexe ee soomaaliya wixii xilligaasi ka dambeeyey saameynta dalka iyo dadka soomaaliyeed ay ku yeelatay colaada sokeeye ayaa korortay waxaana taasi ay sababtay in dad badan oo soomaali ah ay dalka iskaga haajiraan oo ay maciinbidaan ku noolaashaha dalal kale oo aysan u dhalan kuwaasi oo aysan aqoon fiican u lahayn dhaqankooda iyo luuqadooda marka laga soo tago waxyeelada muuqata ee laga dhaxlay colaadii sokeeye sida dildhac iyo burbur lixaad leh oo ku yimid magaalooyinka waaweyn ee dalka ayaa haddana waxaa jiray waxyeelooyin tadaban oo ay xoojisay colaadii sokeeye ee ka dhacday dalka islamarkaana ay ka mid yihiin musuq maasuqa eexda iyo qabyaalada waxaana qabyaalada ay noqotay shayga ugu weyn ee ka guuxaya qulubta jiilal badan oo soomaali ah oo ku dhex koray colaada soomaaliya islamarkaana aan arag dowladii soomaaliya amaba aan ku dhex korin jiritaanka dowladii dhexe ee soomaaliya inkastoo ay jiraan dhammaan waxyeelooyinkaasi haddana dadka soomaaliya waa bulsho isjecel isku diin ah oo isku naxariista waxayna u muuqataa in ay fahmeen dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhibaatada ay leedahay colaada sokeeye waxaana qof walba oo soomaali ah ka fakarayaa wakhtigan xilliga ay soomaaliya noqon doonto dowlad cagaheeda ku taagan oo soo ceshata maqaamka ay ku dhex lahayd dowladaha caalamka kana kaaftoonta taageero shisheeye markaa la sheekaysatid dadka soomaaliyeed oo aad kala hadashid arrimo ku saabsan dalka waxaa qof walba oo soomaali ah weynba uu kuu muujinayaa wadaninimada ku jirta iyo hamuunta uu u qabo dowladnimada xataa kuwa aan weligood arag dowladnimo hase yeeshee taariikhda ka bartay samaanta qarannimada ayaa kaaga sheekaynaya wanaagga dowladnimada iyo kala dambeynta dhaqan ahaan soomaaliya way ka duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah oo ay ka dhacday colaad sokeeye sida suudaan iyo ruwanda walow ay dalalkaasi kasoo kabteen colaadii sokeeye ee ka dhacday ugu dambeyn waxaan ku tilmaami karnaa dadka soomaaliyeed inay yihiin walaalo isjecel oo aan isku wajahad u socon